bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llahi cala alcabiid lisheykh limaam moxamed ibn cabdilwahaab ibn sulaymaan atamiimiy raximah llah qaala almualifu raximah llah baabu qowli illahi tacaala inamaa dalikum shayطaanu yuqawifu wliyaa'ah falaa takaafuuhum wakaafuunii in kuntum mu'miniin mas'aladii qowfka ayaanu ku dhex jirnay waxaanu sheegnay qowfka in iimaanka cabsida alla laga cabsanayo inay yacnii iimaanka inay ka mid tahay oo cibaadada ay ka mid tahay alimaam moxamed bnu nasr almarwasi raximah llah waxa uu yidhi laa yacmalu axadu ila liaxadi amrayni ragbatan aw rahba qof waxa uu yidhi ma camal falo laba arrin midood unbau camalka u sameeyaa raqba darteed jacayl iyo damac damac dartiis aw rahbatan ama cabsi darteed faman lam yakhafhu qofkaan alla ka cabsanin walam yarjuhu aan rajaynin faqad anzalahu mansilata man laa yaduru walaa yanfac wuxuu alla dejiyey booska qof aan waxna dhibi karin waxna anfici karin booskiisuu dejiyey waman kaana kadalika qofka sidaa ahna falaysa biahlin bian yutaqaa ahal umaha in laga cabsado fakayfa yakuunu mu'minan sidee marka qofkaasi mumin oo u noqonayaa marka nacam ayb marka halkan marka waxaad garanay marka wuxuu leeyahay fa kayfa yakunu mu'minan sideebuu mu'min u ahaanayaa man sawaa bayna allahi tabaaraka wa tacaala wa bayna alasnaam qofkii alle iyo asnaamta simay allatii laa tukhaafu walaa tuhaab asnaamtaasoo aan laga cabsanin lagana heybeysanin walaa tujallu aan la weyneynin walaa turhabu walaa turja aan la rajaynin liannahaa laa taduru walaa tanfac tacdiimu qadri salaah juska labaad safxada toddoba boqol iyo sideed iyo toban dabcada maktabatu daar tacdiimka mar walban soo guurina dabcadaasaan ujeednaa dabcada oo maktabatu daar firaywaai uu taxqiijiye oo mutadaawilka ah ayb halkan marka sheekhu halkan wuxuu ku tilmaamay axad inuunan camal samayneynin ilaa wuxuu camal u sameeyaa damac ama cabsi qofkii marka aan alla ka cabsanin oo aslul khawfba aan laga helin cabsida asalkeedaba qalbigiisa aanay ku jirin alla wuxuu kala mid dhigay marka asnaamtoo kale oo aan iyagu laga cabsanin laga heebeysanin la rajaynin qofda marka waxaa weya kaasi halkaa marka de mu'min ma noqonayo marka qofka noocaas oo kale ah idan khawfku marka asal asluliimaan waxaa ka mid a alkhawfu min allah in alla laga cabsado subxaana wa tacaala qofkaynan ku jirinba yacni mutlaqu lkhawf qalbigiisa aynan ku jirin mu'min ma aha maxaa yeeley haddaana cabsiba aanayba ku jirinba de wax aan wuxuu kasoo qaaday dhagaxaas camal oo aan lagaba cabsanin buu kasoo qaaday aqsaamta iyo qeybihii khawfka iyo cabsidu ay lahaydna darsigii waxaan uga hadalnay kan ka horreeyey kan ka horreeyey ayb oo khawfu siri weeyaan midka marka haddii alla keyrkii laga cabsadaa shirki ay tahay naam khaaabi isagu raximahullah kitaabkiisa shanu ducaa la yiraahdo waxa uu ku yidhi waidaa qaala addoonku haddii uu yidhaahdo asamiicu lbasiir calima anahu laa yakfaa cala allahi khaafiya wuxuu ogaanayaa alla inaanay waxba ka qarsoonaanaynin wa anahu bimar'an minhu alla inuu arkayo nacam wa anahu bimar'an minhu wamasmacin iyo inuu marka uu alla u maqlayo ayuu ogaanaya fayakaafuhu markaa waa ka cabsanaya fii sirihi wa calanihi wuxuu uga cabsanayaa fi siri walcalaaniya wa yuraaqibuhu waana ilaalinaya oo iska ilaalinaya fii kaafati axwaalihi waidaa qaala hadduu dhaho almuntaqim magacyada almuntaqim oo kale wallahu casiizun duntiqaam oo kale aan ujeeda magacyada muntaqimku ma ka mid ahe nacam ayb waidaa qaala haddii uu yidhaahdo almuntaqim oo yani ina min almujrimiina muntaqimuun oo kale iyo wallahu casiizun duntiqaam iyo kale marka uu akriyo istashcara alkhawfa cabsi ayuu dareemayaa marka min niqmatihi ou ka cabsanayo wastajaara min sakhatihi carada allana waa ka magangelayaa marka shanu ducaa safxada labaatan iyo toddoba ilaa labaatan iyo sideed maxalushaahidka waxa ay tahay qofku marka waa samiicu lbasiir ou dhahayo waay waa inay u keentaa cabsi alla uu ka cabsado fi siri walcalan ile mar macno ma yeelanayso haddii kale alla waa i maqlaa waana i arkaa haddana maca daalika wax cabsiya qalbigayga uguma jirto wax iskeenaya ma aha alxaliimiyu raximah llah isaguna alminhaaj fii shucab limaan juska koowaad safxada shan boqol iyo labaatan waxauu tilmaamay wuxuu yidhi wakulu ma dakartuhu fii baabi اlkhawfi min anahu laa yanbagii an yakuna alkhawfu ila min allahi caza wajala kadalika laa yanbagii an yakuna alrajaau ila lilahi jala jalaaluh waxa uu yidhi wax kastoo aan baabka cabsida aan ku sheegay buu yidhi waxa ee ah inay inaanay habboonayn qofku inuu ka cabsado cidaan alla ahayn khawfu siri buu ujeedaa dabcan kadalika sidaas in laeg laa yanbagii ma habboono an yakuuna arajaau ila lilah jala jalaaluhu rajaduna waa inaynan ahayn ilaa in alle la rajeeyo un mooyaane oon cid kale la rajaynin id ilaslu yani idaabaa asalka uu qoraya laakiin id macnuhu saasuu ku toosan yahay id kaana almunfaridu bilmulki maxaa yeele alla waa midka la goonida noqday boqortooyada wadiin abaalmarinta walaa yamliku axadun min duunihi nafcan walaa daran axad alla ka sokeeyana nafciyo dur midna ma hayo nacam faman rajaa miman laa yamliku maa laa yamliku fahuwa min aljaahiliin buu yidhi qofkii ka ra qofkii rajeeyo axad aan waxba haysanin waxaanu haysanin qofkii ka rajeeyo dawaa min aljaahiliin buu ka mid yahay jaahiliintuu ka mid yahay nacam alminhaaj fi shucab ilimaan juska kowaad sabxada shan boqol iyo labaatan abulmudafar isamcaani raximahullah isagana waa caddeeyo waxa uu tilmaamay tafsiirkiisa sida uu ku tilmaamay waxa uu yidhi ana alkhawfa aladii huwa shardu liimaani laa yajuusu an yakhluwa axadu minhu cabsida iimaanka shardiga u ah ma banaana qofna inay ka marnaato cabsida iimaanka shardiga u ah ma banaana inay qof ka marnaato macnaa wuxuu ku tilmaamaya inay jirto cabsi iimaanka shardi u noqonayso oo haddiiba la waayo iimaanba aanu jirayninba ayb waxyaabahan o dhan marka acmaalu lquluub weeyaan acmaal quluubta laga sameeyo ibnu kathiir raximah tafsiirka ayuu ku yidhi samcaani warkaas juska afaraad sabxada toddobaatan iyo sagaal ilaa iyo sideetan ibnu kathiir raximahullah isagana wuxuu yihi laa tatimu alcibaadatu ilaa bilkhawfi waalrajaa cibaadadu maba taam noqonayso ilaa waxay ku dhammaystirmaysaa cabsi iyo rajo oo ciqaab laga cabsada alle uu leeyahay thawaabna la rajeeyo tafsiiru lqur'aani alcadiim juska saddexaad safxada afartan iyo toddobo ayb hadda intaa marka waay ku waxay kutusaysaa marka culamada shaaficiyada inay qabaan cabsidu inay cibaadada kamid tahay hadday cibaadada kamid tahayna de xaq alla waay cid kale in la siiyaa ma banaana midda iyadu dabiiciga alla kugu beeray cabsi cibaada ma aha bahalkan kugu soo socda marka aad ka baqaysid cibaada ahaan ugama baqaysid nacam cibaada ahaan maaha waxa aa uga baqayso soo ma garanin laakiin midda ah alla subxaana watacaala isagoo isagoo alla qeybka ah oo ada aada u jeedin qofka mu'minkaa alla ka baqaayo ee qalbigiisa ay ku jirta baqdinta alle ee markuu mukhaalafo samay is yidhaahdaba uu alla xasuusanayo cabsida noocaasa cibaado ah midaasoo kale marka haddaad cid kale siiso waa qawfu siri midkan la yidhaahday shirki bay noqonaysaa nacam oo maalan qof aan kula joogin asbaabtii uu kugu dhibi lahaa meesha aanay oolin ayaad cibaado ahaanba uga baqaysaa oo waxaa weeyaan waxaad leedahay maalan haddii qofkan waxaan aan bixinaya haddaan dhaafo hebel baasaa i yeelaya ilmuhu iga qaadanaya waa idilaya waa kan buu iyeelayaa guryaha iga baaba-ay maalkaa iga baaba-ay waa cabsi oo qeybi ah oo siriyood adiga a qabto weeyaan taasi marka waxaa weeyaan cabsidii alla ou lahaa ayaad cid kale la wadaajisood siisay xataa haddaa alla ka cabsanayso cabsidiisoo kale ah cid kale siiso waa kufrinaysaa markaa nacam marka labada cabsi waa in la kala saaraa nacam midan ambiyada ilaahay waa lagu sheegay yani khawfka dabiiciga fakharaja minha khaa'ifan yataraqab laakiin midda kale wakhaafuuni in kuntum mu'miniin o alla yidhi iga cabsada ani iga cabsada haddaa mu'miniintihiin ayb marka khawfkii marka inahaas sidaa marka isagan in loogu baraarugsanaado ayb marka mushrikiin alcarab cabsi bay ka qabi jireen aalihadooda walidaalika laata markii la burburinayo waa baqaayeen sanam kasta marka la burburinayo waxay islahaayeen dhibaataa dhacayso adduunka isku soo dumaayo soo ma garan khawfu siri waay marka dhagaxaasaa laga cabsanaya naam marka dhagaxaas iyo libaaxa isku mid maa qabriga iyo libaaxa ma isku mid baa kugu soo socdo isku cabsi maaha labada cabsi ayb qofkan waxaa weeyaan marka uu yiraahdo nadar la galo nadarkii yani ama yani waxaan neefkan hebel baa iskale owliyadan uu nadaray ayb marka haddii laga dhaadhiciye la yirahdo nadarka ilaahay heyrkii waa sidaas waa sidaas marka la yiraahdo waa baqayaa nacam may may buu leeyahy nacam oo wuxuu ka baqayaa marka in dhibaata asaga ay soo gaarto yaa soo gaarsiinaya uga baqayaa ninkaas dhintay nacam qabriga ku jiro waxaa iyadana marka aalihada mushrikiintu waa ku cabsii jireen ambiyada ilaahay oo alla subxaana watacaala waxauu yidhi alaysa allahu bikaafin cabdah wayukhawifuunaka biladiina min duunihi waxa alla sokadiis ahay caabudayaanay adiga kugu cabsiinayaan ba allah subxaana watacaala uu yidhi ayb sidoo kale yani nabiyullaahi huud waatay ku yidhaahdeen in naqulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu markaasuu isaguna yihi qaala inii ushhidu اllaha washhaduu anii bariiءu mima tushrikuuna min duunih fakiiduunii jamiica uma laa tundiruun waxaad haysaan soo daayay yihi nacam oo shirqool ah hana ii kaadinina nacam ayb min duunihi fakiiduunii jamiica uma laa tundiruun inii tawakaltu calى اllahi rabbii wrabbikum ma min daabati ila huwa aakhidu binaasiyatiha ina rabbii calى siraaطi mustaqiim kadalika sidaas in la agnabiylaahi ibraahim waxaa ka muuqata markuu la dooday inay cabsi geliyeen ilaahiyadooda ku cabsi geliyeen marka waa tii u marka ku yihi wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum billahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu bilmni in kuntum taclamuun taas marka dadka hadda yani marka tawxiid iyo la sheegana oo la yidhaha awliyadu dadkan yani amwaadae dhintay waxba kuuma tari karaan waxna kuuma anfici karaan iska jiraa lagu leeyahy nacam khatar weeyaan waxaa ku hadlaysa nacam waa ku cabsi gelinayan ilaahay keyrkii bay kugu cabsi gelinayaan taa weyn marka midda la diidayo khawfka marka alla laga cabsadaa muxuu kusoo xasilaa wuxuu kusoo xasilaa asmaa'diisa iyo sifaadkiisa oo la barto kulamaa alla magacyadiisa iyo tilmaamaha uu ku tilmaaman yahay markaad ogaato cibaada kaaga siyaadaysa nacam maxaa yeele magac walbaa waxbuu ku farayaa waxna waa kaa reebaya walidalika nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi qofkii ina lilahi tiscatan wa tisciina sma alla sagaashan sagaal magac buu leeyahay boqol hal dhiman waxa uu yidhi marka man xafidahaa qofkii man axsaahaa dakhala aljanna qofkii kooba jannada u galaa culimmada marka waxay ku macneeyeen qofkii kooba macnaa qofkii xifdiyo macaanidooda garto kuna camal falo muqtad muqtadaheeda ku camal falo oo magaca atawaab oo kale wuxuu keenaya in alla usoo laabato towbad keento magaca yacni alghafuur allaha dembi dhaafo istikfaar inaad la timaado asamiicu albasiir inaa alla ka cabsato muraaqabay keenaysaa wahaakada aramaan alraxmaan alraxiim waxay keenaysaa naxariista alle inaad raje iyo damac ka qabto sidaa darteed bu allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa alla waxaa ka cabsada addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin culimadaa ka cabsato nacam maxaa yeele ninka caalimka alla ayuu garanaa xaqi allah subxaana watacaala buu garanayaa marka axadka marka aad garanaysaadna ka cabsanaysaa nacam laakiin axad aadan garanaynin ma ka baqi kartid nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa ka yidhi wallahi inii la aclamukum biاllaahi wa akhshaakum lahu anugu waxaan ahay buu yirka idinkugu alla aqoonis badan idinkuguna alla ka cabsi badan yii naam cilmigiisaa wuxuu keenay marka inuu ka cabsado allah subxaana wa tacaala low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila wala bakaytum kaiiran uu yihi nabiga sal ly slam waxa aan ogahay haddaad idinka ogaa lahaydeen wax yarna waa qosli lahaydeen in badanna waa oy lahaydeen buu yihi marka macrifadaa khashyada keento cabdullaahi bnu cabaas aayaddan markuu fasiraya inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa laga wariyay inuu yidhi aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir waa kuwa og buu yidhi ana allaha calaa kulli shayin qadiir in allaha calaa kulli shayin qadiir waa sifaatka alla subxaanahu watacaala sifa min sifaat illahi waa qudro inuu alla leeyahay qudradii marka ninka og waxaa laga yaabaa dadku inay isleeyihin waa nin walba waa yaqaanaa ilaahay wax walba waa awoodaa waay tarjamada maaha waxa laga hadlaya in macaanideeda ay hoos kugu daadegtay ayaa la rabaa oo qadiir alla marka magaca qadiirnimada muxuu keensanaya wuxuu keensanayaa qadarkao dhan wuxuu u laabanaya qudrada alleh bal feeri nacam oo imaam axmed waatuu dhihi jiray alqadaru qudrat ullah qadarku waa awoodii alla u dhihi jiray haddaad marka alle inuu qadiir yahay aada garanaysa marka qadarkii baad ku safraysaa daacaadkii baad la imaanaysaad ku safraysaa safarka anwaacdiisii dhan baad la imaanaysaa oo aada taxqiijinaysaa marka in ilaahay subxaana watacaala qur-aankii la fahmo laysku dayo qur-aanka in la fahmo sunnadii nebiga in la fahmo fahm saxiixa la fahmo al asmaa wasifaatna la barto tawxiid asmaa wasifaat muhimadiisu keliya ma aha yani ma ahan wax lagu dooddoodo keliya ma aha nacam ayb ama firaq waxay ka kala qabaan in la fahmo keliya ma aha tawxiid alasmaa wasifaat waxaa wey inaad rabbigaa aabu rabbiga aa caabudi lahayd inaad barato marka aada baratana xaqa khashyatihi baa ka cabsanaysaa xaqa khashyatihi ayuu qofku marka uu ka baqayaa baabu qowli اllahi tacala ay baabu macnaa qowli اllahi tacaalى alla maca qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay inamaa dalikum inamaa wax kala maahne dalikum kiinaas ashayطaanu weeyaan yukhawifu wuu cabsi gelinayaa awliyaahu ay biwliyaa'ihi awliyadiisuu ku cabsi gelinayaa dadka aayaddu marka waxay la socotaa siyaaqa aayadda markay dagaalkii uxud ka soo laabteen muslimiinta ayaa abuu sufyaan nin buu soo diray markaasuu wuxuu yidhi u sheeg in ciidan badan aan u ururinayno moxamed iyo asxaabtiisa sidaa u sheeg buu yiri bax sidaa ku dheh cabsi geli waayo macnaheeda ninkii marka waa soo tegey waa markaasu cabsi geliya aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaluu xasbuna allahu wanicma alwakiil fainqalabuu binicmati min allahi wafadlin lam yamsashum suu waاtabacuu ridwana allah wallahu duu fadli cadiim inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaah waa taas marka nacam oo wuxuu leeyahay marka waxaas yacni shaydaan ayaa wuxuu idinku bajinayaa oo idinku cabsiinayaa owliyadiisa asaga owliyadiisu marka waa maxay waa shayaaiin اlinsi waاljini nacam walidaalika marka waxaa weeyaan gaalada waxa dadka ku cabsiiyo waa asaga shaydaanka unbaa kugu cabsiinaya halkaanay ka baxeen waraaqda dhulka taa loo akrin karaan ayagoo meel dheer joogay ka akrin karaan qofkii ka dhuunto waa soo qabanayaan kan bay yeelayaan ayagii un yacni waxaan aad arkaysa warfaafintan aad arkayso ee yacni gaalada awoodooda ay ku buunbuuniyaan xaqiiqatan marka ay timaado tadbiiq markay timaadona la arkaayo yacni waxa ay yihiin wax kale maaha buunbuunintaas shaydaan baa wado sida ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala maxaa yeele gaalada waa awliyaa shayaan aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili طaaguut faqaatiluu wliyaaa shayaan gaalada marka awliyaa shayaan weeyaan jinnigana waa kugu cabsi gelinaya wuxuu kuleeya haddaa waxaan samayso waa ku arkayaa kan buu ku yeelayaa caafimaadku kaa qaadaya ilmuhu kaa kaxaysanaya kan buu kugu samaynaya waa ku cabsi gelinaya marka awliyadiisuu kugu cabsi gelinaya yukhawifu awliyaahu awliyadiisa ayuu ku cabsi geliyaa dadka falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina idinku wakhaafuuni ani iga cabsada in kuntum haddaad tihiin muminiin haddaad muminiin tihiin haddaa muminiintiina aniga iga cabsada alimaam alcalaama ibnu lqayim raximah llahu tacaala waxa uu yihi wamin keydi caduwi illaahi cadowga alla keydkiisa waxaa ka mida buu yihi anahu yukhawifu lmu'miniina min jundihi wa wliyaa'ihi muminiinta oo cabsigeliya wuxuu ku cabsigeliyaa ciidankiisa iyo awliyadiisa lianlaa yujaahiduuhum si aynan ulaba jihaadinba saan waayo ayagaa awood badan kan laguma dhaco oo kan bay yihiin iyo la dhaho lianlaa yujaahiduuhum si aanay ula jihaadin walaa ya'muruuhum bimacruufin macruuf aanay u farin walaa yanhawhum can munkarin munkarna aanay uga reebin wa akhbara tacaala wuxuu sheegay alla ana hada kani min kaydi shaydaani wa takhwiifihi inay tahay shaydaanka hagartiisa iyo cabsigelintiisa wanahaana waana naga reebay an nakhaafahum inaan ka cabsanno qaala walmacnaa cinda jamiici lmufasiriin aayadda mufasiriinta dhammaantood macnaheeda waxaa weeyaan yukhawifuhum wuu cabsi gelinayaa biwliyaa'ihi wuu ku cabsi gelinayaa qaala qataada yucadimuhum waa weyneynayaa fii suduurikum laabihiina ayuu ku weyneynayaa laabtiina ayuu aada ugu weyneynayaa yani qataada saasuu ku fasiray markaasuu yihi fakulamaa qawiya iimaanu lcabdi alimaam ibnu lqayim markastoo addoonka iimaankiisu uu xoog bato zaala waxaa zuulaya khawfu wliyaai shayaan awliyaa shayaan cabsida uu ka cabsanaya min qalbihi bay ka zuulaysaa wa kulamaa dacufa iimaanuhu iimaankiisa mar walbau taag daraadana qawiya khawfuhu minhum cabsida uu ka qabaa waa xoog badnaanaysaa fadalat hadihi alaaya aayaddaanu marka waxay tustay calaa ana ikhlaasa alkhawfi min kamaali shuruudi iliimaan khawfka oo alla loo barax tiro anwaacdiisa oo dhan waa inay tahay iimaanka shuruudiisa kamaalkeeda inay tahay wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisa inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir inamaa yacmuru waxaa camira masaajid allahi alla masaajidiisa man ayaa camira aamana billahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri aakhira rumeeyey wa aqaama asalaata salaada oogay wa aata zakaata zakada siiyey walam yakhsha aan ka cabsanin ila allah allah mooyaane maxalu shaahidka meeshaas weeyaan facasaa ulaaika waxaa dhaba facasaa waxaa xaqiiqaa ulaaika kuwaadaas an yakuunuu inay ahaadaan inay ahaanayaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan inay sidaa yihiin taasaa dhaba oo xaqiiq ah wa qowlihi iyo wamacnaa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisa wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu dhahaya aamanaa billaah allaan rumaynay fa idaa haddii uudiya la dhibo fillaahi ilaahi ilaahay yacni dartii lagu dhibo jacala fitnata annaasi dadka cadaabkooda wuxuu ka dhigaa ka cadaabillahi alla cadaabkiisa oo kale sidaa ayuu ka dhigaa nacam ayb alimaam ibnu kathiir raximahullah aayaddan markuu fasiraya wuxuu tilmaamay uu sheegay wuxuu alla ka warramayaa buu yihi alla wuxuu yidhi isagoo ka warramayo qoom mukadibiinta ka mida ee iimaanka afkooda ka sheegtay sifaadkooda isagoo ka warramayo oo iimaanku qalbigooda aanu ku sugnaanin annahum idaa jaa-athum mixnatun hadday mixno ku dhacdo wa fitnatun ay u timaado fitno fi dunyaa adduunka ictiqaduu waxay ictiqaadinayaan anaha min niqmat illaahi bihim cadaabka alle uu iyaga cadaabaya u ictiqaadinayaan fairtaduu cani lislaami islaamkii bay marka ka haray ayay ka laabanayaan cabdullaahi bn cabaas waxa uu yidhi yacnii fitnatahu an yartadda can diinihi idaa uudiya fillah fitnadu waxay tahay marka inuu diinka alla ka laabto haddii lagu dhiba ilaahay dartii yani waxaa weeyaan aabanaa buu afka ka dhahaya haddii alla dartii dartii lagu dhibo oo wax yaroo dhiba uu kasoo gaaro adduunkan intuu joogo diintii uu ka laabanaya dhibaatadan diinta ii keentay buu leeyahay nacam ayb soo ma garanin taasaa marka waxaa weeyaan de khawfkii marka ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsan maayo qofkaan xaqa khashyatihi wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu dhahaya aamanaa billahi allaan rumaynay faidaa uudiya haddii la dhibo fillaahi ilaahi subxaanahu watacaala diinkiisa haddii lagu dhibo dhibiay kasoo gaarto jacala fitnata annaasi dadka cadaabkooda fitnada hadda yani cadaabkii baa loo jeedayo jacala fitnata annaasi imtixaanka iyo fitnadii cadaabka dadka ay cadaabayaan wuxuu ka yeelayaa ka cadaabi illahi alla cadaabkiisa oo kale nacam jacala fitnat annaasi kacadaabi illah walain jaءa nasru min rabbika layaquuluna ina kunaa macakum awalaysa allahu biaclama bima fi suduuri اlcaalamiin saasuu yihi allah subxaanahu watacaala ayb marka taasi waxay kutusaysaa marka argagaxa ku jira iyo cabsida ku jirto haddii marka qofka ilaahay diinkiisa uu qaato oo diinka alla uu ku dhaqmo saxiix ah gaaladu dabcan laazim waa dhibaysaa dhibka ay dhibaysa marka haddii uu ka dhiga marka cadaab alla oo kale hadduu dejiyo booskeeda ama uu yidhaahdo war diintan aan ku dhaqmaynaba nin aan iska dayno si aan u nabadgalno oo aan wax tabica iyo raacasho iyo dhibaataba aan naloo soo raacanin hadduu sidaa is yiraahdo qofkii waxaa weeyaan marka de diintii buu ka ridoobayaa marka dambe nacam oo had hadduu is yidhaahdo war dhibaatada waa koon umadihii kaleo gaalada wax haysta ma leh annaga keliya unbaa nala haystaa saa darteed marka waa waray inta yidhaha diinta inaan iskaga tagaba si uu nabadgelyo u helo nacam hadda zamankan waxaad moodaa nabadgelyadu waxay iska noqotayba yacni imtixaanka muslimiinta haysta darteed yaa dad fara badan bay islaamkiibayba ka beri noqonayaan si ay marka uga nabad galaan gaalada laakiin allah wuxuu yidhi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi اdunya wاlaakhira waulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun wacan abi saciidin radia allahu canhu marfuuca dad badanna waxay u arkaanba sabab dhibaatada gaalada ee muslimiinta dhibaysaba waxa sababta u noqon karaa inay tahay diin alloo lagu dhaqma saa darteed waxay kuleeyihiin si masaalix iyo mafaasidda laysku barbar dhigo diinkan haddaan ku dhaqanna mafaasiddaa noo imaanaysay kuleeyihiin nacam oo maalan yani hadday xuduuddii allo dad dad maalan meel joogo yacni intay nidaam iyo madax samaystaan oo waxaan ujeedaa yacni de xukuumaddiiba isku dayda inay diin ku dhaqanto waxay uga cabsanaysaa waxaa weeyaan gaalada markaasaa dad wadaadaana ay leeyihiin maya maya waqtigan diin laguma dhaqmi kara haddii lagu dhaqmo diin maxaa yeeley dhibaata dadka ku dhacayso ummaddii intaasaa gaarayso kan baa la yeelaya kan baa lagu samaynaya dawaayi marka tawxiidkiina ma looga tegaya intaa tawxiid haysata ilaa waa kula col ninkane nacam tawxiidkiina ma uga tegaysaa marka nacam midda kale tawxiidka lawaasimtiisa maxaa ka mid a iyo muqhtadayaatu tawxiid waxaa ka mid a diinka ilahay in lagu dhaqmo waa ka mid nacam marka mafsado iyo maslaxa maba kala garanayaan kuwaas nacam maslaxada iyo mafsadada waxaa weeyaan waxay ku dhisan tahay maslaxada iyo mafsadada diiniga ah wey nacam sharcigay ku dhisan tahay nacam wixii diinta u maslaxo ah wixii yacni waxa diinka u mafsado ah waxa yacni dadka muslimiinta islaam yacni u maslaxaa waxa u mafsadaa weeyaan maahane wax qof hawadiis ama koox ku dhisan ma aha masaalixda iyo mafaasidda nacam midda kale haddii tawxiidkii laga tago diintii aan lagu dhaqmin maslaxo maa la helaa yacni kaanamaa maslaxadii meel yare ayagu ka arkeen waxay ka arkeen gaalo inaysan ku kortaagnayn oo aynan ku dhibaynin intaasay maslaxadii ka arkeen markaasay marka waxay leeyihin mar haddaana iyaga na haysanaynin oo aan nabad ku noolnahay maslaxan haysanaa nacam soo ma garanin saasay kuleeyihin marka de maslaxadu taas ma aha walfitnatu ashaddu min alqatli baa ilaahay yihi subxaanahu watacaala oo waxaa dhacayso qofka in diintiisaba haddii laga fidnaynayo diintiisa inuu ka ridoobo ama laga ridaynayo inta ay socoto nabadgelyaba adiga aa ku haysatide taas iyo dilka dilkaa roon sidaa loo u dhahayo waa sidaa nacam marka wixii maslaxa iyo mafsado iscaaridayo dabcan waa la yaqaanaa laakiin laba mafsado midda daran baa midda fudud baa la qaadanaya hadday isugu kaa timaado wacan abi saciidin radia allahu canhu marfuucan ina min dacfi lyaqiini ina min dacfi alyaqiini waxaa ka mida yaqiinta taag daraanteeda an turdiya annaasa dadka inaad ku raalli gelisid bisakhatillaahi alla caradiisa ayb waan taxmadahum inaad ugu mahad celiyo inaad yani ku waan taxmadahum calaa risqi illaah naam waan taxmadahum inaad ugu mahad celiso calaa risqi illahi ilaahay risqigiisa aa ugu mahad celiso ayb waan tadumahum inaad ku eedeyso calaa maa shay korkiis lam yu'tika allaahu alla aanu ku siinin oo aanu kuula imaanin aanu ku siinin ina risqa allaahi alla risqigiisa laa yajuruhu sooma jiida xirsu xariisin mid dadaalaya dadaalkiisa walaa yaruduhu mana celiyo karaahiyatu kaarihin mid kahanaya nacaya karaahiyadiisa iyo nacaybkiisa ayb xadiidkan abi saciidin alkhudri radia allaahu canhu waxaa weeyaan sanadkiisa dacfi baa ku sugan oo waa xadiid daciifa bayhaqi shucabulimaamku ku warinayaa abu nucaymna xiliyada sheekh ilalbanina daciif iljaamic sagiir ayaa ku daciifiya xadiidka ayb ina min dacfi lyaqiini waxaa ka mid ah an turdiya annaasa dadka inaad ku raalli garayso bisakhadillahi alla caradiisa wax alla ka caroonaya inaad dadkii ku raalli garayso wa an taxmadahum inaad ugu abaal inaad ugu ugaga mahad celiso calaa risqi illaahi risqiga alla subxaanahu watacaala inaad ugu mahad celiso oo risqi alla ku siiye inaad dadka ugu mahad celiso allaada ugu mahad celinin wa an tadumahum inaad dadka eedeyso calaa maa kii shay korkii a ku eedeysa lam yu'tika allahu alla aanu ku siinin wax alla aanu kuu qadarin oo alla aanu ku siinin inaad dadka ku eedeyso oo adaa ii keenayey adaa sidaa yeelayay inaad dhahdo ina ina risqa allaahi alla risqigiisa laa yajuruhu sooma jiida xirsu xariisin mid dadaalaya dadaalkiisa walaa yaruduhu ma celiyo karaahiyatu kaarihin mid nacaya nicitaankiisa wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi man iltamasa qofkii raadiya ridallahi alla ridihiisa raalli ahaanshada alle bisakhadi nnaasi dadka caradooda radia allaahu canhu alla waa ka raalli noqdaa wa ardaa canhu wa ardaa waana waana yacnii ugu raallinimo geliya annaasa dadka canhu xaggiisa nacam wa arda annaasa dadkana yacni waa raalli geliya canhu xaggiisa ayuu raalli ka raalli geliyaa nacam oo raalli bay dadku markaa ka noqonayaan weyaan waman iltamasa qofkii raadiya rida annaasi dadka raalli ahaanshadooda muxuu ku raadinayaa bisakhadillaahi alla caradiisa sakhid allaahu calayhi alla waa ka caroodaa korkiisa waa u caroodaa wa askhada calayhi nnaasa dadkana waa u caraysiiyaa oo dadkana qalbigooda carow ugu tuuraayo u geliyaa rawaahu ibnu xibbaan ayaa wariyey fii saxiixihi ayuu ku wariyey ayb xadiidkan isaga marka waxaa weeyaan waa xadiid saxiixa ibnu xibbaan baa wariyey ayb waxaan ujeeda xadiidkan waa xadiid xasana imaam axmedna waa wariyey tirmidina sidoo kale kitaabu tafsiir buu ku wariyey tafsiir suurati alxujuraat xadiidun xasanun gariibun buu yihi min xadiid ilbara marka waana sidaas oo xadiid saxiixa weeyaan ayb cafan maya xadiidka kaasi mid kale waa mid kale kan ibnu xibbaan baa wariyey tirmidina kitaabu zuhdi buu ku wariyey xadiidkana waa xadiid saxiixa saxiixuljaamicu sagiirka ayuu ku sugan yahay shan kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddex xadiidka raqamkiisu uu yahay ayb wuxuuna tilmaamayaa dadka marka ridaha alle inay ku dadaalaan oo aanay waxba fiirinin dadka yacni ridahooda iyo keliya aanay iska eegine raalli ahaanshada alle maxay ku jirtaa inay yidhahdaan maxaa yeele dadka quluubtooda allah ku tasarufo isaga ayaa marka dadka quluubtooda kuusoo jeedin karo kaana jeedin karo qofkau alla jeclaadana xadiidkii wuxuu ahaa in allaha tacaala idaa axabba cabdan allah haddii uu addoon jeclaado naadaa jibriila jibriil u dhawaaqa in yaa jibriil inii axbabtu fulanan fa axibahu aniga hebel baan jeclaadee jeclow markaasuu jibriilna waa jeclaanaya ahlu samaawaadka ayuu u naadinayaa isagana ilaahay baa hebel jeclaadee jeclaada way jeclaanayaan uma yuudacu lahu lqabuulu fi lardi dhulka ayaa marka qabuul loo gelinaya marka dhulka ayaa qabuul iyo aqbalitaan loo gelinayaa nacam oo loo yeelaa dhulka korkiisa marka qofka allah ku tasa qabuulka marka allah iskale qofka marka inuu xagga alla ka raadiyo taas ayaa muhim ah ayb marka waxa uu leeyahay man iltamasa qofkii goobo oo raadiya ridallaahi raalli ahaanshada alle bisakhad innaasi dadka caradooda muxuu raalli ahaanshada alle ka raadinaya bisakhad innaas dadka caradooda macnaha waxaa weeyaan wax ay dadkii kaga ay ka caroonayaan laakiin alla ou raalli ka yahay dadka fiirin maayo alla midda uu raalliga ka yahay buu samaynayaa wa nacam radia allaahu canhu alla waa ka raalli noqdaa qofkaas wa arda annaasa dadkana alla waa raalli gareeyaa canhu ninkaa xaggiisa yacni wa arda annaasa dadkana raa kuwa raalli ka abow ka yeelaa canhu ninkaa xaggiisa kuwa raalli ka abow ka dhigaa ilaa isagaa xukumee waman iltamasa qofkii raadiya ridannaasi dadka ridahooda bisakad illaahi caro alla ka raadiyo ku raadiyo sakid allaahu caleyhi alla waa u caroodaa wa asqada caleyhi nnaas dadkana waa u caraysiiyaa rawaahu bnu xibbaan fii saxiixihi marka qofku yacnii si aad adigu wax u gaarto dadka un raalli ahaanshadooda inaad ku dadaashid oo aadan eeginba allah subxaanahu watacaala muxuu ka raalli noqonayaa muxuu ka caroonayaa khatarteeda ay leedahay waxayna ka tarjumaysaa baabka meesha ay ka waafaqsan tahay waxa ay tahay cabsidii allaba ninkan waa ka maqan tahay dad unbuu keliya fiirsanaya cabsi alla shuqulkiisa maba aha nacam waxaa iyadana sidoo kale muhima dadka in la ogaado inay aalad un oo kale yihiin oo alla uu ku tasarufo maamulana allah subxaana watacaala sidaa darteed sheikhulislaam ibnu taymiya risaale uu leeyahy qaacidatun fi sabri la yidhaahdo wuxuu ku tilmaamay sabarka qeybta markuu ka hadlayo waxyaabaha masaa'ibta qofka ku dhaco ee laakiin dadka ay sababta u yihiin oo yacni qofkanoo kale maalan in la dhibo oo qof isaga lamidoo kale uu dhibayo yacni waxyaabaha laga rabo qofku waxay tahay inuu ku fiiriyo asbaabaha marka inuu sabar ku qaabilo ku bixinaysa waxaa ka mid a addoommadoo dhanba inuu ka ictiqaadiyo wax lagu tasarufayo inay yihiin oo alla uu ku tasarufo subxaanahu watacaala sidaa darteed marka inuu alla xaggiis u jeesto oo rabbi uu u toobad keeno markau alla u toobad keeno rabbi xaggiis yani uu u jeesto alla ayagaa qalbiga dadka sooisagaa qalbiga dadka soo jeedinayo nacam walidaalika marka waxaa weeyaan qofkaasoo kale musiibada waxay u noqonaysaa fii xaqihi maa nicmay u noqonaya buu yidhi maxaa yaele darajow kor kusii dallacay mar haddaad dadkiio kugu musiibeysan aragto inaad adiga dembigaaga fiiriso isu laaba isku laabato alla a u toobad keento dadkii marka allah kuusoo jeedinaya iyaga waxba dhibaataa maleh nacam adiga marka waxaa weyaan mar haddaad toobad keentay maslaxay kuu noqotay laakiin waxau tilmaamay haddaad aragto qof musiibo ay dad musiibeynayaan ee aan allah dembigiisa eegayninee dadka un kaliya eegaayo qofkaas ogow buu yidhi faclam anahu mubtalan ogow yidhi ninkaa waa ibtilaysan yahay waa nin ibtilaysan oo imtixaanan oo jariban fiihi masaail baabka masaail baa ku sugan alula masalada koowaad tafsiiru aayati ali cimraan ali cimraan aayadeeda tafsiirkeeda ayb inamaa dalikum shayطaanu yukawifu awliyaءahu weyaan athaaniyatu masalada labaad tafsiru aayati baraa aayatu baraa tafsiirkeeda aayaddii marka suuratu baraa ku jirtay tafsiirkeeda yani inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllah athaalihatu masalada saddexaad tafsiru aayati lcankabuud cankabuud aayaddeeda wamin annaasi man yaqulu aamana biاllah alraabicatu masalada afaraad ana alyaqiina yaqiinta yadcufu wayaqwaa waa tabar daraysaa waana xoogowdaa alkhaamisatu masalada shanaad calaamatu dacfihi yaqiinta dacfigeeda calaamadeeda wa min dalika kaagaasna waxaa ka mid a hadihi halaaa saddexdan hadihi halaa hadihi halaau saddexdan asaadisatu masalada lixaad ana xadiidka abi saciid buu tilmaama saddexdii ku jirtay asaadisatu masalada lixaad ana ikhlaas alkhawfi cabsidoo loo barax tira lilaahi alla min alfaraa'idi bay ka mid tahay asaabicatu masalada toddobaad dikru hawaabi man qof hawaabkiis in la sheego facalahu sidaa yeelay sameeyey athaaminatu masalada sideedaad dikru ciqaabi man qof ciqaabkiis oo la xusay tarakahu ka tegay yani kii ugu dambeeyey weyaan qofkii marka ikhlaasu lkhawfi lilah ku dadaalo hawaabka uu helaya waa maxay dadkiina inay raalli ka noqonayaan allana raallia alla inuu raalli ka noqonayan dadkiina ay raalli ka noqonayaan ninkii dhinaca aan aan alla u khaalis yeelina dadkana ka cabsado khawfka aan alla u barax tirin ciqaabka ku dhacaya waa maxay inuu allana ka caroodo dadkiina ay ka caroodaan meel u fiicnaanaysa marka ma laha walidaalika kam min annaas aan aragnay oo malaayiin ummada yani kumanaan u fadhin jirta kumanaan oo markay yacnii intay ka leexdeen xaqii baatil inay dadka ku kasbadaan markay isku dayeen ayaa waxaa ku dhacday ilaahay subxaana watacaala dadkii dhammaa inuu nacsiiyo oo saaxadii iyo dacwadii iyo dhammaad dhammaa yacni ay ka baxaanba walciyaadu billah baabu qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay wacala allaahi alla korkiisa oo keliya fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin haddaad mu'miniin tihiin alla oo keliya tala saarta halkan marka wuxuu ka gelayaa altawakul waa cibaado camal min acmaali lquluub waa acmaasha quluubta camal ka mida weeyaan ibnu xibaan raximahullah wuxuu tawakulka ku sheegay altawakulu huwa qaطcu اlqalbi can اlcalaa'iqi birafdi اlkhalaa'iqi wa idaafatihi biliftiqaari ilaa muxawili اlaxwaal waxa uu yidhi tawakulku waxaa weeyaan qalbiga oo laga jaro waxyaabaha ku dhegan sidee looga jarayaana khalaa'iqda oo dhan baa la diidaya laga tegayaaba ayb birafdi اlkhalaa'iqi wa idaafatihi biliftiqaari ilaa muxawili اlaxwaal intaana wuxuu ku darayaa inuu u baahan yahay inuu yacni baahidiisa inuu yacni u leexiyo allaha axwaasha badbedelo yacni alla inuu xaggiisa u leexdo khalqigana oo kasoo leexdo alla ku kalsoonaado oo qalbigiisa marka sida rawdat lcuqalaa wa niswat lfudalaa ayuu ku sheegay ibnu xibaan safxada laba boqol lixdan iyo lix saxiixiisana saas oo kale hadal macnihiisa oo kale uu yahay ayuu ku sheegay alxalimiyu qaala alxalimiyu fi kitaabihi alminhaaj fi shucab aliimaan juska labaad ayb wuxuu isagoo ku tilmaamay xalimi isagona kitaabka minhaajka wuxuu ku sheegay wa jumlatu tawakuli yani juska labaad safxada shanaad wa jumlatu tawakuli tawakulku marka laysku soo duudubo laysku laysku soo xooriyo waxaa weeyaan tafwiidu lmri ila allahi caza wajal arrinka in alla loo bandhigo waathiqatu bixusni nnadari fimaa amara bihi wa abaaxahu iyo in lagu kalsoonaado kalsooni alla lagu kalsoonaado bixusni nnadari fimaa amara bihi wa abaaxahu ayb aka kalsoonaan alla subxaana watacaala oo waxa alla uu amray baneeyey yani wanaag iyadoo laga eegaya lagu eegaayo bayhaqi kitaabkiisa alaadaab safxada sagaashan waxa uu yihi tawakulku duma'niinat lqalbi weeyaan qalbiga oo dego oo xasilo wa sukuunuhu iyo deganaantiisa muxuu ku degan yahay ilaa mawcuud illaahi wuxuu alla yaboohay wuxuu alla kuu yaboohay ee uu kuu ballan qaaday qalbigaagu inuu ku deganaado weeyaan shucabu liimaankana wuxuu ku yidhi bayhaqi tafwiidu lmri ila allahi jala hanaa'uhu wathiqatu bihi arrinka inaad alla u bandhigato arrimahaaga allana aad ku kalsoonaato samcaani tafsiirkiisa juska labaad safxada saddex boqol sagaashan iyo sagaal waxa uu yidhi altawakulu huwa athiqatu billah kalsooni alla lagu qabo weeyaan walictimaadu calayhi in la cuskado fi lumuuri arrimaha loo cuskado baqawi tafsiirkiisa aayadda wacalaa rabbihim yatawakaluun fii suurati alanfaal awaa-isheeda markuu fasirayay waxa uu yidhi ay yufawiduuna ilayhi umuurahum arrimahooda allay u bandhigtaan wayahiquuna bihi isagay ku kalsoon yihiin walaa yarjuuna hayrahu walaa yakhaafuuna siwaahu mana rajeeyaan waxaan alla ahayn waxaan alla ahaynna kama cabsadaan halkan marka waxaad garanaysaa marka asbaabta silada xiriirka lale tawakulku inay tahay laba laba arrin oo ra-iisiyo aada iyo aada u weyn labada arrinna waxa ay tahay rajada iyo khawfka inay tahay yaad garanaysaa oo waxa uu ku yidhi rajeey waxaan alla ahaynna ma rajeynayaan waxaan alla ahaynna ka baqi maayaan taasaa marka waxay keenaya arrimahooda inay alla u bandhigtaan subxaanahu watacaala ayb marka sidoo kale asbaabaha silada tawakulka lale ayb sidoo kale tawakulka waxaan ujeeda waxaa weeyaan maqriisi iyo sida uu tilmaamaya tajriidu tawxiidka xaalatun tansha-u can macrifati illahi tacaala tawakulku muxuu ka dhashaana wuxuu ka dhashaa tawakulku cabsida yani cilmiga ayuu ka dhashaa nacam oo kullama addoonku uu magacyada alla iyo tilmaamaha alle uu barto oo rabbigiis uu fahmo uu rabbigii barto kullamaa uu alla barto waa kullamaa waxaa ziyaadaya tawakulka alla uu ku qabaa ziyaadayso waxaad garanay marka waxyaabaha acmaalulquluub acmaasha quluubta ka dhacdo akarkeeda ama badankeed waxaad dareemaysaa inay tahay acmaal marka ku xiran macrifatullaahi tabaaraka watacaala walidaalika marka waa dadkan qofkii alla macrifadiisa laga xiray waa la waa la xirmaaniyey qofkaas nasiib daraa ku dhacday ilahan ka magangalnay qofku marka waa inuu rabbi subxaanahu watacaala uu bartaa qofka marka waxa uu tilmaamay maqrisi marka wuxuu leeyahay watawakulu xaalatun tanshau can macrifati illahi tacaala tawakulku waa xaalad ka dhalanaysa uu yidhi garashada alle addoonka uu garanayo xaalatun tanshau can macrifati illahi tacaala wa tafarudihi bilkhalqi iyo in la garto alle inuu khalqiga la gooni la gooni yahay wlmri arrinka uu la gooni yahay wtadbiiri uu la gooni yahay wduri wanafci uu la gooni yahay waanahu maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu alla doono inay ahaanayaan waxaanu doonin inaynan ahaanaynin fatuujibu taa marka waxay keenaysaa ictimaadan calayhi in alla la cuskado wa tafwiidan ileyhi arrimaha loo bandhigto wa hiqatan bihi isaga lagu kalsoonaado tajriidu tawxiidka sidaasuu ku sheegay ayb ka acmaalu lquluub khawfka rajada tawakulka kulli waxaa asal u ah maxabada dhammaan maxaa asal u ahna waxaa asal u ah macrifat ullahi tabaaraka watacala in alla la barto oo alla marka see lagu baranaya falsafe ma alla laga baranaya maya waxaa alla lagu baranayaa kitaabka iyo sunnada waxaa mustaxiila nebigu inuu dadka istijada baro rabbiga ay caabudi lahaayeenna uunan barin mustaxiil weeyaan shaygaas wax aan suuroobeynina waay waxaa kaloo iyadana mustaxiila nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu dadkii u sheegay alle oo rabbiga ay caabudayaan inuu baray ee saxaabadii ay qariyeen waa mustaxiil iyadana nacam maxaa yeele saxaabada ummaddan ummadda ugu cilmiga badanay ahayd ugu qalbi wanaagsan bay ahayd uguna heelan dacwada inay gutaan marka inay wixii ugu muhiimsanaay ay qariyaan suurtagal ma aha walidaalika marka ereyga dhahayo asalafu aslam waalkhalafu aclam salafkaa nabadgelyo badan dariiqadooda laakiin dariiqatu lkhalafa cilmi badan ay leeyihiin waxaa weeyaan waa nabdu lislaami waraa dahri islaamkii oo dhabarka laga tuurayo weyaan marka ilaha in laga cabsado waxaa la doonayaa kitaabka iyo sunnada in laga barto rabbiga aan caabudeyno nacam ilaahay lama baran karo dadka yacni qaarkood baa waxaa la geliyey maxaa alla un alla dadkan yacni allay ka hadlayan alla alla maxaa looga hadlayo kuli maxaa alla looga hadlaa wadadaan alla looga hadlin oo si xaqa aan looga hadlin oo si xaqa aan loo baranin soo marka waayey see see loo caabudaya qofaan axad aan la garanayninba walidaalika alla markuu ka hadlayo mushrikiintana waxbay ku tilmaameen ambiyadana waxbay ku tilmaameen subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuun ka alla waa iska hufay wasalaamu cala almursaliin wasalaamu cala almursaliin rusushana alla waa nabadgeliye muxuu u nabadgeliyey lisalaamati maa qaaluuhu waxay alla ka yidhaahdeen ayaa wax saxiix oo nabadgalay oo nuqsaan iyo ceeb iyo xumaan ka nabadgalay marka waxa ambiyada ay la yimaadeen waa in laleey waa in markaa la rumeeyaa laguna bartaa habkaas alla subxaana wa tacaala asbaabta iyo marka waxaan iyaduna sheegaynaa tawakulka waxaan ku sheegnay athiqatu billah walictimaadu caleyhi alloo lagu kalsoonaado alloo la yani la cuskado isla markaana wathiqatu bihi iyo in isaga lagu kalsoonaado oo kalsooni lagu qabo asbaabtii marka ma la qaadanaa mase waa laga tegayaa asbaabtii may waa la qaadanaya asbaabta ayb asbaabta waa la qaadanaya oo tawakulku marka wuxuu noqonaya alictimaadu cala allah maca akhdi lasbaab iyadoo yacnii alla la cuskanaayo haddana asbaabta in la qaato shay walba alla sababa u yaalay sababihii marka adugu aad la imaanaysaa caruur baad rabtaa maalan rabbi baa u tala saaranaysaa ood ka sugaysaa laakiin waa guursanaysaa nacam asbaabtii guurkii waay waad la imaanaysaa guurkii xalaasha ah ayb alxaafid ibnu xajar iyo ibnuljawsi imaam axmed waxay ka sheegeen inuu yidhi man jalasa falam yaxtarif walam yaxtarif ninkii meel iska fadhiisto oo aan shaqaysanin oon xirfaysanin waxa uu yidhi marka dacathu nafsuhu ilaa maa fii aydi nnaas naftiisa waxay igu yeeraysaa dadka gacantooda waxa ku jira inuu baryo ayay igu yeeraysaa marka soo ma aragtid marka qofku marka waa inuu allana tala saarto risqigiisa ixtiraafna oo la yimaado socdo oo kasbado oo uu raadiyo ayb talbiis ibliiska ayuu ku sheegaa ibnu ibnuljawsi sabxada laba boqol sideetan iyo saddex ilaa laba boqol sideetan shan baa laga eegaya khaaabi asagana xadiidka markuu ka hadlayo nebiga inuu reebay sala allahu alayh ali wasalam meel daacuun ka dilaacay qofku inuu galo marka nebiga uu reebay xadiidka markuu ka hadlayo waxa uu yihi waxaa ku sugan xadiidkan ihbaatu lxadari digtoonaanta in la sugo qofku inuu digtoonaado digtooni inuu qabo wannahyu can tacarudi litalaf iyo iska reebid la yska reebay qofka inuu inuu baaba-o ama u geeriyoodo inuu u banbaxo asaga geerida inuu isaga raaraadsado isaga u banbaxo soo ma garan marka halkan maxaa ku jira akhdu lasbaab asbaabta in la qaato macaalimu sunanka juska koowaad laba boqol lixdan iyo koow suufiyada iyo dadka mutasawifada iyagu waxay qabaan asbaabtaba qofka hadduu milicsadaba inay tahay khalaas inay tahay oo qofku inuusan wax kaydsan karin quudka berri ou cunayo inuu kaydsada ma ahanay ku leeyihin nabigana caleyhi salaatu wasalaam waxaan ognahay sida axaadiida saxiixa ay tilmaamayso bukhaari iyo ay warinayaan in uu fayga mnebiga inuu ka dhigan qoyskiisa iyo ehelkiisa inuu ugaga dhigi jiray quuta sanatin sanad waxay cuni lahayn buu meel u dhigi jiray iskamana hor imaanayaan taas iyo in gurigiisa saddex bilood aan dab laga shidin sababtoo waxaa dhici karto waxay ku jamciyaan culummada inuu kaydsan jiray kaydka laakiin marka danaf ila nebiga caleyhi salaatu wasalaam booska uu taagnaa waa la ogyahay baahidii dadka oo dhan nin walbaa yacni dhibaato markuu soo sheegaba yacni nebigu u bandhigayay sala allahu alayh wali w salam nebigana dhibaatadii waa daboolayey wixiisi ku daboolayay nacam sidaasaa marka waxba aanay ugu soo haraynin marka kolalka qaar soo ma garanin taas marka saasay ku jamciyaan culummada laakiin mar hadduu nebigu kaydsaday kaydsigu inuu bannaan yaha laga qaadanaya haddii zakadii qofka dabcan la baxay nacam marka tawakulku marka waa sidaas waana camal min acmaali lquluub acmaasha quluubtuu ka mid yahay isaga marka dhowr nooc weeyaan tawakulku waa dhowr qaybood laba qaybood weeyaanoo qayb waxaa weyan altawakulu fi lumuuri alatii laa yaqdiru llahu alatii laa yaqdiru laa yaqdiru axadu ila allah naam in qofka yani altawakulu fi lumuur arrimaha oo yani alla keliya un u awoodo laa yaqdiru ila allah axad aan alla ahayn arrinta arrimaha uu awoodo inaa cid kale u tala saartaa waa shirki kaladiina yatawakaluuna cala alamwaati waadawaaqiiti fii rijaa'i mataalibihim min nasrin aw xifdin aw risqin aw shafaacatin fahada shirkun akbar maalan yani waxaan ujeedaa shafaacadii roobkii risqigii yani gargaarkii waxyaabahaas o dhan bay amwaad ka rajaynayaan naam oo qofkan waxaa weya ilmo ilmo ayuu u baahan yahay markaasoo anugu mar haddaan sheekh hebel dariiqadiisa ahay ama sheikaas aan ahay bis isaga un baan ka sugayaa nacam jannadiibau rabaa inuu gala naar inuu alla ka koriyey yoyo u tala saartayna shiiq buu u tala saaranaya waxaaso dhan marka tawakulkaas waa shirki nacam umuurta alla mooyaane cid kale aanay awoodeynin alla unbaa lagu tala saartaa nooca labaad waxay tahay altawakulu fi lasbaabi daahira asbaabta daahirka iska muuqato tawakulka ku saabsan kaman yatawakalu calaa amiirin ow suldaanin fima aqdarahu llahu tacala caleyhi min risqin amiir buu maalan tala saaranayaa suldaan buu tala saaranaya wuxuu u tala saaranayaana waa wax uu markaa awoodo ee uu bixin karo alla uu awoodiis geliyey ee risqi ah ama yacni dhibaato markaas jirto yacni inuu dafciye ah ninka amiirka oo kale maalan war halkan jidkan shufta iyo waxbaa gashay war kaale adaa hubkii iyo wixii haystee dadkan ka badbaadi arrinkan ka yacni badbaadi taasoo kale muhimadda in loo tala saarto iyado marka waxaa weeyaan waxaa ku jiro nooc shirki asqaraa ku jiro ilahay keyrkii inaa isku hadlayso adiga ma aha waa inaa allah isku hadlayso uma kadib wixii marka asbaabaha iyo waxaa saas oo kale ayb wakaalada jaa-iska ahee banaanna waxa ay tahay middaa marka waa labadaas nooc unbuu hadda sheegay shaarix isago noocna waa tawakul shirki ah noocna waa maxay tawakul shirkigiisu asqar uu yahay maxaa yeel kan weyn buu ku gaarsiinayaa xataa yacni waxaan bani aadamku awoodayaan maaha adu inaad bani aadamka un milicsato soo ma garanin inaad bani aadamka un milicsato ma aha wakaalada jaa-iskana waxay tahay qofku inuu qof wakiisho ficil yacni fii ficlin fii ficli maa yaqdiru calayhi niyaabatan canhu wax uu awoodayo inuu sameeyo ayuu insaan kale u wakiilanaya isagoo isaga ka naa'ib ah nacam lakin laysa lahu an yctamida calayhi fi xusuuli ma wukila fiihi bal yatawakalu cala allah fi taysiiri amrihi aladii yatlubuhu binafsihi o naa'ibihi laakiin sidaa oo ay tahay kaan laftirkiisa waxaa laga rabaa inuu alla u tala saarto inuu u fududeeyo qofkan muhiimadaas soo ma garani warniga hawshaas iyo hawshaa iisoo qabo meeshaas igaga soo qaba ayaad leedahay waxaadna alla u tala saaranaysaa ood ugu kalsoonaanaysa inuu qofka u fududeeyo allah subxaana watacaala soo ma garanin kaa isaga waa jaa-is wax dhibaataa ma laha laakiin adigii maalan insaan oo dhan iska tala saarato oo aad tiraahdid wallahi anigniyo biilkayga hebelo iska saaran yahay nacam aniga wixii risqi ah hebelaan u tala saartay qofkiina waa nool yahay waxaa kuusoo diri karaa waa awoodaa shirki asqara weeyaan midaas dad baa waxay iska jecel yihiin gacanta dadka waxa ku jira un nacam marka kuwaasoo kale ma fiicna haddaad marka qof meyid ah ama shaksi ghaa'ib oo maqan asbaabtii uu kugu yacni oo wakiilkaaga kugu noqon lahaana aynan jirin haddaad muhi amase shay qof bani aadan oo hadda joogo nool baadba waxaad u wakiilatay arrin aanu awoodi karin war hebelown waxaan kuu tala saartay ilmo inaa isiiso hebel waxaan kuu tala saartay inaad naarta iga badbaadiso berri haddaan dhinto naarta inaad iga badbaadiso waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa tawakul shirki ah kaasna waqowlihi wamacnaa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisa inama almu'minuuna inamaa wax kala maane almu'minuuna mu'miniinta aladiina kuwii weeyaan idaa dukira allahu haddii alla la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda wa idaa haddii tuliyad la akriya calayhim iyaga korkooda zaadathum waxaa u kordhaya iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigood unbayna korkiisa ayayna yatawakaluuna tala saaranayaan oo waxaa lagu ammaanay mu'miniinta dhabtaa waxaa weeyaan kuwa alla tala saartay idan tawakulku iimaanka xaqiiqadiisu wuxuu keenayaa atawakul cala allah in alla la tala saarto qofkana waa laga rabaa aslu tawakul inuu leeyahay wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisa yaa ayuha hoy annabiyu nebigaanu nebiyo xasbuka adiga ka kugu filan oo tala kugu filan allahu allah weeyaan wamanna axadka yacni ka ku filan itabacka adiga ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ahna allah weeyaan ka ku filan marka waman itabacaka waxaa weeyaan damiirkaasay ku cadfantahay xasbuka xasbuka wa xasbu man itabacaka min almu'miniina allahu weeyaan saas weyaan ka adiga kugu filan mu'miniinta ku raacday kan ku filan allah weeyaan tafsiirka saxiixa kaas waa ee macnuhu maaha yaa ayuha nabiyu xasbuka allaahu adiga ka kugu filan waa allah iyo waman itabacaka kugu filan adiga dadka ku raacayo min almuminiin ah saas ma aha macnuhu oo waman itabacaka allah kuma cadfana ee damiirka weyn waxay ku cadfantaha sababtoo ah alxasbu iyo kifaayada allah unbaa iskale alaysa allahu bikaafin cabdahu xasbuna allahu wa nicma alwakiil fiiri sida loo kala saaray qowluhu tacaala ومنهم mن ylbسka في الصدقاaت fain أcطوu minha radوu وin lam ycطوu minha إda hm yskhطوun wlow أnhm radوu ma aataahm الlah وrasuله وqalوu xasbna الlah sayuؤtiina الlah min fضlh وrasuله ina ilى اllahi raagibuun iitaaga marka la joogo fadliga alla gaarsiinta iyo siinta alla rasuulba waa la sheegay laakiin xasbiga marka la joogo allah keliya un baa la sheegay walow أnhm radوu ma aataahum الlah وrasuuluhu ma aataahum الlah وrasuuluه allana waxbuu adiga yani kuula imaan karaay ku siin karaa nebigana waxbuu ku siinayaa hanaa-imtii iyo waxaabuu qaybinaya ayuu soo gaarsiinaya walow anahum raduu maa aata hadday ku raalli noqon lahaayeen wuxuu alla siinayo nebigiisa uu siinayo raduu maa aataahum allahu warasuuluhu wa qaaluu ay yidhaahdaan xasbuna allah xasbunaa kan annaga nagu filan allahu weeyaan warasuuluhu meeshaan lama keenin soo ma garan xasbuna allah sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu ilaahay baa na siin doono fadligiisa wax naga siin doonaa nebigiisana alla fadligiisa na soo gaarsiinaya wax naga siinaya innaa ila allaahi raagibuun raqbadana alla keliyaa loo sugay innaa ila allaahi raagibuun ila llahi warasuulihi lama dhihin walidaalika aayaddan yani xaqa alle iyo xaqa nebiga waa la kala soocay soo ma garanin adigana marka waxaa lagaa rabaa inaad khaaliq iyo makhluuq xuquuqdooda kala soocdo qofka muwaxidkaana saasa ayaa ayuu ku dadaalaa mar walbo nacam tan marka maadaama xaggaas xasbuna allah lagu yidhi keliya xasbigu alla keliya iskale marka say marka aayaddu marka maxay noqonaysaa yaa ayuha hoy annabiyu nebiyu xasbuka adiga midka kugu filan waman itabacaka wa xasbu man itabacaka ka kuwa ku raacay midka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida kuwa ku raacay ka ku filani allahu weeyaan adig mu'miniinba allah idinku filan adiga iyo mu'miniinba allah baa idinku filan wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisa waman axadkii yatawakal tala saarta cala allahi alla korkiisa fa huwa alla xasbuhu ay kaafiihi kii ku filan weeyaan qofkii alla tala saarto alla waa ku filan yahay oo tala waa ugu filan yahay dadka qaarkood marka waxaa weeyaan aayadda kalena alla waatu yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waxaad tala saarataa allaha nool ee weligiis aan dhimanaynin dadka marka qaarkood asbaabta ayay tala saartaan qaar boqoraday tala saartaan qaar waxaa weeyaan amwaaday tala saartaanba oo aan xataa noolayn ayay tala saaranayaan dadna waxaa weyan allah bay tala saartaan nebiga marka waxaa la faray inuu rabbigii tala saarto kan aan dhimanaynin laakiin wixii alla keyrkii tala saarta maxay tala saarteenna wax ama meyd hadda ah ama dhiman doono ruux marka hadda meyd ah ama dhiman doonaba inaad tala saarato ma aha waa inaad allaha weligiis aan dhimanaynin inaad tala saarato taasaa lagaa rabaa sidaa daraaddeed dadku yacni waxaa weya markaad leedahay hebelaan wallahi isku hadleeya risqigeyga hebel ahaayo hebel haddowna ahaa lahayna waa gaajaan u dhimo lahayn haddii hebel haddou dhintaba ka waran marka sooma noo hadduu hebel dhinto sooma noolaanaysid adiga aawey wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin nacam qofku marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxa yacni ilaahay keyrkii waxa tala saaranayo o dhan wax dhimanaya tala saaranaya ninkii alla tala saartana alla aan dhimanaynin buu tala saartay walidaalika taa in lagu dadaalo weeyaan nacam taa ninka inta ka soo baxa isaga marka allihii noolaa inta ka tegey ruux hadda god ku jira tala saaranaya ka waran haddaad haddii tala saara tala hadduu ku filan yahay godkaas ciriiriga badan maba galeenba soo ma garanin marka qofka inuu allah subxaanahu watacaala tala saarashadiisa inuu ku dadaalo wacan ibni cabaasin qaal cabdullahi bn cabaas waxa uu yidhi ayb marka ibnulqayim aayaddii hore man yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu wuxuu ku daray waman kaana allahu kaafiihi wawaaqiihi qofkau alla yahay midka ku filan kan korinaayo alla uu yahay falaa matmaca fiihi licaduwihi cadowgiisa marka damac kama soo gelayo walaa yaduruhu mana dhibaayo ilaa adan laabudda minhu ilaa dhib yar oo qasab un mar ay tahay ayuu dhibtoonaya yani kalxari walbardi waljuuci walcadash oon iyo baahi iyo qabow iyo kulayl oo kale maahana un wa ama an yadurahu bima yablugu bihi muraadahu minhu falaa yakunu abadan amaa wax muraadkiisa uu ka gaaraya maya ma dhibi karo allahba ku filan subxaanahu watacaala wacan ibni cabaasin qaal cabdullahi bni cabaas waxa uu yihi xasbuna allahu wanicma alwakiil xasbunaa anaga ka nagu filan allahu weeyaan wanicma waxaa nicmo lahaada alwakiilu kula tala saarto almaqsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu gaaryeelaya allahu weeyaan qaalahaa ibraahiimu ibraahim baa yidhi xiina markii ulqiya lagu riday fi naari dabka wa qaalahaa muxamedun moxamed baa yidhi sala allahu calayh waali wasalam xiina qaaluu lahu markay ku yidhaahdeen markay u yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum way idin ururiyeen dadkii way idin ciidan badan bay idinsoo ururiyeen fakhshawhum cabsada fazaadahum iimaanan iimaan buu arrinkaa u ziyaadiyey u kordhiyey wa qaaluu waxayna yidhaahdeen xasbunaa annaga ka nagu filan allahu weeyaan oo nicma alwakiilu axad la tala saartana isaga ayaa u wanaagsanaaday rawaahu lbukhaariyu waannasaa'iyu marka haddii nabiyullaahi ibraahim iyo nebi maxamed afdalu lmutawakiliin haddii sidaa uu leeyahay maxaad umaleynaya markaisu in loogaga dayda ma aha marka fiihi masaa'il baabka masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koowaad ina tawakula tawakulku min alfaraa'idi buu ka mid yahay tawakulku shay iska saalama waa farad weeyaan lagugu leeyahay ina tawakula tala saarashadu min alfaraa'idi bay ka mid tahay faraaisha athaaniyatu masalada labaad anahu asagu min shuruudi liimaani iimaanka shuruudiisa ayuu ka mid yahay iimaanka dhabtaa shuruudiisay ka mid tahay liqowlihi tacala inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluun aladiina yaqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa athaalidatu masalada saddexaad tafsiiru aayati lanfaal aayadda suurat lanfaal waa hadda taan akhrinayna alraabicatu masalada afaraad tafsiiru laaya oo yani anahu min shuruudi اliimaan wacala allahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin taasuu yanam alraabicatu masalada afaraad tafsiiru laayati aayadda tafsiirkeeda fii aakhirihaa xaggeeda dambe ayuu ahaaday ayb aayadda marka anfaal tafsiirkeeda ayb xagga dambe ayuu ahaaday buu yii waayahay tafsiru laayati aayadda tafsiirkeeda fii aakhiriha weeyaan ulaaika hum muminuuna xaqaa iyo meelahaasna alkhaamisata cashara masalada alkhaamisata masalada alkhaamisatu masalada shanaad tafsiru aayati dalaaq aayadda suuratu dalaaq tafsiirkeeda asaadisatu masalada lixaad cidamu shani hadihi lkalima kelmadan shanigeeda weynaantiisa maxay say u weyntahan anahaa qowlu ibraahim annahaa iyadu qowlu ibraahima ibraahim wixii uu yiri weeyaan wa muxamedin moxamed qowlkiisii weeyaan sala allahu calayh waali wasalama fi shadaa'idi shid yani xaaladda adag xaaladda adag dhexdeeda wabillahi towfiiq wsala allah waslam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam